dhowr meel ayaan tagnay maamulku aad ayuu u dadaalay meelo dhowr ah oo biyaha laga sii daayay oo matooro inta la keenay biyaha laga bixiyeen waa soo aragnay meel hadda halisoo biyaha kusoo socdaanna waan soo aragnay marka waxaan codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah ee caawiya ummadda soomaaliyeed in ay caawiyaan dadka hirshabeelle gaar ahaan caasimadda jowhar fatahaadda kusoo fool leh maxaa yeelay shacabka maanta ayuu u baahan yahay in wax la taro